kulanti wanaagsan khayrtaan dhegaysanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca ee aad ka dhagaysataan redio wardheer dhegaystayaasheena qayaalahow sida laga yaabo qaarkiin aad la socotaan waxaa dhowaanahanba ka jira magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqyo ay xubno baarlamaanka soomaaliya ka tirsan qaarkood ay wadeen kuwaas oo islamar ahaantaasina kasoo horjeeday xukuumadda soomaaliya waxaay ku eedeynayeen xukuumaddu inay ku fashilantay waxyaabihii loo igmaday islamar ahaantaasina sida ay xubnaha baarlamaankaasi ku andacoonayeen ay sheegayeen in wax wada shaqayn ay ka waayeen xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdifaarax shirdoon saacid waxaa xubnahaasi ay mooshin ka dhana xukuumadda islamar ahaantaasina ah inay codka kalsoonida weydiisato baarlamaanka soomaaliya ay u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari inkastoo taasi ay jirto ayaa haddana dhagaystayaal dhinaca kale waxaa jiray arrimo kale oo aada u murugaysan oo ka jiray magaalada kismaayo kadib markii maalin quray toddobaadkii laga soo gudbay magaaladaasi looga dhawaaqay laba madaxweyne oo maamul goboleedka jubbaland uu yeelanayo dowladda soomaaliya arrinkaasi way ka hadashay xildhibaanada qaarkood fikirkooda iyo sida ay arrinkaasi wax ugu dhiibanayaan ayaan barnaamijka guud ahaanba ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waxaa idiin soo saaray maxamed nuur amiin oo ah wariyaha redio wardheer ee magaalada muqdisho kasoo hadlo waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan waxaana barnaamijka raadraac oo toddobaadkan idinkaga imaanaya dhegaystayaal stuudiyaha redio wardheer ee magaalada nairobi aynu kusoo noqona dhegaystayaal barnaamijka sidaad hordhixiisa ku maqasheen xubno baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa waxa ay u gudbiyeen guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya mooshin ka dhana xukuumadda soomaaliya islamar ahaantaasina kuwaas oo dalbanayay in ay codka kalsoonida baarlamaanka soo weydiisto xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdifaarax shirdoon saacid xubnaha xildhibaanadaasi mooshinka saxiixay oo ilaa iyo lixdan kor u dhaafaya sida ay wararku sheegayaan ayaa waxaa markaasi ka mid ah xildhibaan daahir amiin jesow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee kasoo jeeda gobolada jubbooyinka jesow ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo khuseeya maamul sameynta gobolada jubbooyinka maxamed nuur amiin ayaa toddobaadkan kula kulmay aqalka baarlamaanka soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaana uu la yeeshay waraysigan marka hore xildhibaan daahir amiin jeso kusoo dhawo wardheer radio
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aada baad umahadsantihiin waana idin salaamayaa bahda radio wardheer dabcan saxaafad madax banaan baad tihiin xaq baad nau leedihiin inaad ila kulantaan oo aada waraysigaan oo kale ila yeelataan
adigoo aada u mahadsan mudane waxaa jiray tiro xildhibaano ah oo mooshin ka keenay xukuumadda federaalka ee soomaaliya ee hadda muddada kooban shaqaynaysa oo adigoo xildhibaanadaas ayaad ka mid tahay waa maxay mooshinkiina iyo waxa uu ku qotumo
aada baad umahadsan tahay sideedaba baarlamaanka waxa weeyaan waa hay-addii wax saxaysay mar haddii lix bilood aan gaarnay aan waaynay wax wada shaqayna oo fiican oo hore umar leh oo ummadii wax utar u noqon kara haddii aan waaynay baarlamaankii hindis sharciyadyadii loo baahnay dalka ama in lagu xasiliyo ama sharciyadiisa lagu horumariyo hal wasaaradoo wax keena ayna jirin waxaan go-aan ku gaarnay in bal xubnahan hadda jooga oo tobanka wasaaradood jooga dad xoogaa taya ka taya ahaan ka roon inay yimaadiin si ay wax u socdaan waxa weeyaan waxaad la ogtihiin biyaha markii webiga hir markuu leeyahay ou socdo biyihiisu biyo isbedelayo oo qaar ay calow yihiin qaar ay ay biyo macaano oo indhaha u roon ay yihiin ayaa leelaha laakiin biyaha markii ay fadhiyaan oo xiinto fadhisa ay yihiin biyahaas lagi ayay yeeshaan marka dambena waxaaba suurtagal in ay noqdaan biyo qurmay oo soo shiirayo oo xataa dhadhankooda xumaad marka nimankii waxay noqdeen wasaaradihii iyo hay-addii dhameed ee fulinta ee laga rabay inay wax qabtaan biyo fadhiyay noqdeen marka annagu waxay naga tahay dhaqaajin bay naga tahay wax sixiday naga tahay nagama aha in wax aan burburnayn dabcan waa dareemi karaa aniga ka jeesa oo ahaan dib u dhaca yar ee bilaha wax lasoo dhisayaa waa dareemi karaa laakiin haddana waxaan qiyaas usa garab dhigay lix bilood oo khasaartay iyo lix bilood oo kaloo soo socoto naga khasaarayso iyo hal bilood wax biisi lagu noqdo in wax la dhisaayo yaa roon waxaa ii soo baxday in lix bilood ay tayo roon tahay in la badbaadiyo okay eh, mudan xildhibaan waxaa tahay xildhibaan muddo kusoo jiray baarlamaanka waxaa suuragala inaad kasoo shaqaysay eh, siyaasadaha dalka soomaaliya muddadii burburka iyo ka horba n eh, way adag tahay sida aad sheegayso in eh, wax la bedelo wax kale la dhiso oo waqti bay qaadan karaysaa maysan ka wanaagsaneen in midaan hadda jirta aad tootoosisaan meelaha ay ka qaldan tahay aada eh, wanaajisaan si aysan waqti kale u lumin lix bilood oo kalena aysan ugu lumin eh, dalka maadaama waxaa la haystaba ay tahay muddo afar sano ah lana doonayo dalka in la gaarsiiyo doorashooyin xor ah oo dadweynaha si iskood ay usoo doortaan xildhibaanada wen- sidoo kale iyo madaxweynaha intuba aad baad u mahadsantahay sidaad la socotiin baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo shan iyo toban guddi oo dhammaan hay-adaha dowladda la shaqeeya wasiirada way la kulmaan madaxdii kale way la kulmaan dhammaantood cabashadooda ma yaro waxay leeyihiin team political team ah oo laba iyo toban qof ka kooban oo oo waxaa jira oo wasaarad walba la daba dhigay oo shaqadeedii lugaha ku dhagan oo la sheegaya inay yihiin political team oo oo la taliya dhinaca madaxweynaha iyo wasaaradaha la taliya marka waxaa soo dhan mid madowgaas mar haddii qofkii wasiirka isaga ruuxiisa uu cabanayo oo waxyaabaha uu ka cabanayo ay tahay in faragelin lagu hayo oo waxyaabaha uu ka cabanayo ay tahay n n n n in n wasaaraddii lala maamulayo oo waxyaabaha uu ka cabanayo ay tahay wasaaradihii inay badan yihiin wax laskor saaray ay yihiin oo hal mar sharciyadoodii ay ay keeni karin ay yihiin n cabashadooda iyo ruuxooda waa tixgelina wasiiro badan oo aan lala kulmay oo waxaa jira cabasho keena waan gartay eh, adiga oo mahadsan xildhibaane waa maxay waxyaabaha aad ku dhaliilaysaan xukuumaddan ee hadda aad u cuskanaysaan in mooshinkan xukuumaddan aad kaga takhalusaan oo aad ku ridaan maxaa ka mid ah waxa weeyaan een, awooddii ay u lahaayeen arrimaha een, een, fulinta ayay ya- ay gabeen waxaan dhihi karaa keliya wax ay qabteen haba yaraatee oo hadda aan ku ammaani karno dabcan een, institution hore usii dhisan do- wasaaradda wasiirkan wasiir baa ka horreeyay dowladdii ku meel gaarkeeda markii la fiiriyo wixii hore u qabsoomay ayaa la dhihi karaa wax baa ay- ay- ay- ay- dib udhaca uu ku yimid oo wax hore u qabsoomay ayaa dib inoogu soo noqday wax haba yaraatee ah, hadda aan dhihi karo way qabteen male hal wasaaradood oo hindisa sharciyeed keentay male hal wasaaradood oo la dhihi kara arrin oo development oo- dabcan wasaaradda arrimaha dibadda oo kale xiriirka arrimaha dibadda xoogo yar way dhaqaajiyeen laakiin haddana waxa dhaqdhaqaajiya anigu maku tilmaami karo qofka markaa haaye dad kale oo shacaba waa arkaysa shirkii turkiga ka dhacay dad shacaba ayaa gogol xaar sameynaya oo aan wasaaraddaba shaqo ku lahayn oo een, een, shirkii london oo kale dad kale ayaa ka sii horreeyay wasiirkii oo sii gogol xaaray addis ababkii ka dhacay waxaasoo dhan dad aan shaqo ku lahayn wasaaraddii ayaa la aa- aa- aan aan indhahayna ku dhacay oo dabcan annaga ma aha in buug bas aan wax ka fiirinay xataa jawiga waan la soconnaa marka focuskaas jari awgeed waxaa noo soo baxday wasaaradda keliya ee lalahay waxbay move garaysa xoogaa in iyada ruuxeeda mid een, arrinteedu arrin gacan kale la la gacan togaaleynayo kale ay ku jirta gacan kale ina inay inay tahay marka waxaasoo dhan waxaa ah, ka habboonaatay oo aan isleenahay in la helo een, wasiiro hawshooda yaqaan tayadooda ay wanaagsan tahay tiri ahaan intaas hadda ay yihiin dhaamo een, waxaasoo dhan in la maro ha- haddii la dhihi lahay xataa ee, isku shaandhaynta een- een, ee, kasoo yeertay dhinacan hala sugo haddii la dhihi lahay xataa waxa weeyaan tobankii wasiiroo hore usii joogay adeer waxa ay qabanayaan ma laha isku shaandhayna waxa waaye wasiirkan halkan ka qaad wasiirkan xaggaa gee kaa xagga kasoo qaad kaa gee hal wasaare hal wasiir haddii lagu soo daro baarlamaankii u baahan yahay baarlamaankana kalsooni kama heli karaan tobankii wasiir marka waxaa inoo roonaatay eh, hadda waxaa leeyahay wixii wixii la shoog la shakisado waa la iska fogeeyaa waa kohsanaya inaan nimankaas bal een, raalli ay ahaadaan oo ay ka fadhiistaan siyaasadda haddii la soo celiyo waa dhici kartaa in dad kamid la soo celiyo anigu ma qabo baarlamaanka hadda xilligan la joogo xasaaradiisa heelka ay gaarsiisintaan ogahay haddii la soo celiyo in la xataa la ansixinayo okay eh, isku shaandhaynta haddaan dib ugu laabano mudane waxaa warar ayaa sheegaya in la doonaya in wasaaradahan la gaarsiiyo ilaa iyo sideed iyo toban isku shaandhaynta iyo ilaa iyo sideed iyo toban wasiir laga soo dhigo oo lakala qaad qaado wasaaradahan hadda aad sheegtay in ay isdul saaran yihiin soo kama wanaagsaneen mooshinkan in dib loogu dhigo wasaaradahaas isku shandhaynta la sheegaya sideed iyo toban wasaaradood baa la gaarsiina baa laleeyahay markii horena tobankan wasiir waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayadoo sida la ogaano uu diidanaa wasiir hadda ra-iisul wasaaraha hadda iminka haya talada ee cabdi faarax shirdoon saacide maxaa idinku dhalinaya inaad degdegtaan oo aad mooshinka ka hormarisaan isku shandhaynta la sugaya in lagu sameeyo xukuumadda mase waxaad diidantihiinba shaqaynta ay sii shaqaynayaan tobankan wasiir iyo in lagu daro waad mahadsan tahay madaxweynuhu go-aankiisa ahaa diidmada waxaa lug ku lahay tobanka wasiir xubno ka mid ah ogow madaxweynaha go-aan kaligiisa oo iska qaata maya cambaynkiisa dadkii ahaa ayaa wasiiraa sidaa awgeed si aan wax daba loo qaldin madaxweynahana waa madaxweynihii ummadda soomaaliyeed qofna qof qof kale ma dul saari karo marka waxaan doonaynaa waxay tahay in madaxweynuhu uu ka madax banaanaado shaksiyaalkii shalay asaga u kambayn garaynayay maantana wasiiro uu ka dhigay hawshoodina ayna soconin inuu ka madax banaanaadaan doonayna badinta wasiirada la badinayo aniga waxaan kamid ahay xildhibaanadii kala teliyay madaxweynaha wasiiradan in la geeyay ilaa labaatan waayo etoobiya dalka etoobiya laleeyahay markii uu burburay lixdan wasaaradooda la sameeyey maantana waa labaatameey iyo wax kasii hooseeya ayay marayaan madaxweynaha waa u sheegay wadan burburay sida loo dhiso waxa weeyaan in qof walba quluubtiisa ay bugtay la qanciyo wey waana diiday waa ka madax adeegay waxa sabab u ahayna waxa weeyaan tobanka wasiir qaarkood oo qaldaya madaxweyneha maantana qoomamadedii d hadda waxaa fiican marka qofka uu fashilmo adduunyada waxaa ka jirta qofka markii uu siyaasadda ku fashilmo wuu iska casila annagu ma naqaana haddii aan nahay soomaali waa fashilinta taladaadii hore la qaatay ama qofkaasaa eedaas lahaa in la yiraahdo qofkii qofkaas siyaasadda ka fadhiista ma naqaan laakiin waa insha allah sharciga ayaa looga fadhiisinaya madaxweynuhu uma malaynayo hadda in tobankan wasiir oo oo hadda haya iyo kuwa kaleba inuu soo celin doono waayo anigu waxaan rabnaa madaxweynaha wuxuu ku yimid oo lagu doortay waxa la yiraahda new face change annaga waxaan doonaynaa wixii la bedelo qofkan marka la bedelayo wax unbaa lagu dhaliilay qofka ilaa uu dhaliishiisaas ay si cad loo hubsanayo inuu siyaasadda laga fadhiisiyo tan aan doonayna waa taa saasaan rabnaa ma aha mooshinkan haddaan guuleysan iyo haddii nagala guuleystaba haddii aan guuleysan haddii nagala guuleystaba mar walba asixinaa nagala raba haddii golaha baarlamaanka haddii wasiirada lasoo baray hadal wasiir haddii lagu soo dary waxa wuxuu rabaa kalsooniyay rabaan wasiirada haddii aan guuleysanana haddana waa waxa waxaa na sugaya dowladda lasoo dhisaayo asixinteeda marka madaxweynuhu waxaan ka codsanaynaa in baarlamaanka soomaaliyeed wada shaqeyn fiican oo la yeesho insha allah waan gartay mudane daahir amin jesow kolley waa goobjoog goobjoog baad usoo eheeday marxaladihii kala duwan ee dalkani uu soo maray soomaaliya waxaan xasuustaa xilli kumeel gaarka xilligii lagu jiray dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne allahu naxariiste cabdullahi yuusuf axmed golaha wasiirada waxay kor u dhaafayeen sagaashan maanta waxaan maraynaa toban wasiir mayna idinla muuqan xildhibaanadiina in horumar laga sameeyey dhanka soo xulista golaha wasiirada maadaama markii hore sagaashan kor aan u dhaafaynay maantana aan marayno wasiiro ka yar kow iyo oo toban wasiir aan marayno beri ka maalin ay dhici karta in laga sii yareeyo horumar uma aragtaan miya xildhibaanadiina maya adeer horumar ma aha waxa weeyaan waxaad ogtahay laba iyo labaatan sano ayaan saaxada ka maqnay dadkeena ay isdilaayeen qabiil bay isku dilaayeen waa la kala qoqobnay waxa weeyaan qabiil walba waxa la yidhahda qabweyne qabiilaa ku jirta qabiil walba in la qanciyo rabyaa waxa weeyaan awoodii dadka qabweynada qabiilka looga bixin lahayna ma lihin waxaa muhiim ah in maanta xilligan la joogo ilaa laga soo kabanayo amniga la sugaayo la sugaayo qofka dambiilaha kiis lagu qaadi karo la gaaro garsoorka noo dhismaayo wax walba ay noo hagaagayaan in qof walba la qanciya waa lagu qasbiya marka xilligii ma joogno annaga tobanka wasiir aan kasoo bilaabi lahayn hadda fiiri toban wasiiraa laga bilaabay labaatan wasiiraan kusii soconnaa marka waxaa fiicneed bilcakiskeeda in lixdan aan kasoo bilaawno aan labaatan usoo degno aan tobanku sidaas ku nimaadno laakiin waktigeedii ayaan la joogin marka waxaan leeyahay haddaba wajaanisaan haysanaa waktigaasa laga faa'iidaysto waxaa kaloo muhiim leh oo qof kastoo soomaali ah oo muwaadin ah inuu xasuusnaada la rabo waxa weeyaan dowladdan afar sana ay ahayd afartan sideed bilood waa afartan sideed bilood waa waxaa baxay sideed biloodaa baxay waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo timeka waxaa lagu xisaabtamayaa maalinta waxaa lagu xisaabtamayaa bisha waxaa lagu xisaabtamayaa sanadka waxaa u yeela dalka intaasoo sharci oo la rabo in een la sugo oo la saxo oo la hagaajiyo oo tiirarkii qaranka adkeyn lahaa in didibada loo aaso dadka tirakoob laga sameeyo asxaabta la furo wax walba la sameeyo ayaa loo baahan yahay afartan biloodna waa waxaad dhimay waxaad og tihiin afartankaas bilood waa in si haari ah loo shaqeeyo oo si xoog badan loo shaqeeyo oo aad iyo aad oo qofkii xil loo dhiibaa oo inuu u dhaqaajiyo ay tahay marka annaga isbeddelka hadda aan doonayno wuxuu yahay in dad shaqayn kara oo ku xisaabtamayo waxaasoo dhan in la keeno okay eh, su-aasha ugu dambeysay aan kaa weydiinaya arrinta mooshinka ayaa waxay tahay een, waxaad leedahay afartan bil ayaa dhiman wax waa in la saxaa baad leedihiin xukuumaddii shaqaynaysay ee muddadan eh, lixda bil ku dhow sha- shaqaynayseen waxaad leedihiin mooshin baad ka keenteen oo waan ridaynaa sidee ku suurageli kartaa marka in eh, muddada dhiman waqtiga dhiman laga faa'iidaysto oo dalkan axzaab iyo wax la gaarsiiyo xukuumaddii imaado oo aad u aragtaan inaadan la shaqay karinna aad dhahdaan mooshin baan ka keenaynaa oo waan ridaynaa waa mid tan kale eh, madaxweynaha ma kala hadasheen arrimahan eh, wada shaqayn la-aanta ah oo idinka dhexeysa adinka iyo xukuumaddii waad mahadsan tahay waxa weeyaan een, waxa dhammoo keenaya rididda ayaa waxaa ah ragga hadda jooga inayna ku xisaabtamaynin timeka in qofkii wasiirka ahaa wasaaraddiisa gadaal oo uu- uu meel la fadhiisto oo uu isla haysiyo asaga wasaaradii oo baa move garayn wixii laga rabay inuu dhaqdhaqaaqii laga rabay uusan samayn een, waxyaabaha noocaas oo aan tuhmayni waaye waxa oo oo keenaya isbeddelka waxaan doonaynaa wax shaqayn karo oo ku xisaabtamaya waqtiga laakiin qofkan wasaaraddii loo dhiibay toban wasiir tayadooda ay tahay een, inay iska sii dhex fadhiistaan oo i- wasaaradda iyaga ay meel iyaga ay leeyihiin ay noqoto ma ma- waxa sax ma aha waxa aan doonaynaa waxaa weeye dad shaqaynaya in la keeno shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay annagoo ujeedadayno waxaa weeyaan in la shaqeeyo lagu xisaabtamo timeka saacadda waqtiga maalinta bisha sanadka lagu xisaabtamo waayo waqtiga wuu socdaa kuu joogsan ma marka haddii maanta nin lix bilood shaqayn waaye aan dhahno lix bilood oo kale hala fiiriyo oo lixda bilood ay nagloos nagloos garowdo waa khasaaro waxaan rabnaa markaas wax een lasoo xulay oo lagu kalsoonaan kara ee shacabka ay dhihi karaan hal bil ha khasaarto laakiin half year in ay iska iska khasaarto sax maa aada ood umahadsantahay een madaxweynuhu madaxweynuhu madaxweynuhu inuu nala shaqeeyo asna wuu ku qasbaya annagana waa ku qasbannahay wada shaqayn dhaba ayaan ka dalbanaynaa waxa weeyaan baarlamaankan wuxuu doonayaa in ay hay-adihii dastuuriga ahaa ay wada shaqeeyaan waxaad la socotiin maxkamaddii markii la weeraray ee rugtii waa hay-ad dhan oo madax bannaan oo ka mid a saddexda hay-adood ee qaranka tan xukuumadda baarlamaanka iyo garsoorka hay-ad dhamaa saacad la haystay dadkii ku dhaawacmay ee ka shaqaynaya meeshaas weli isbitaalka madiina ay yeelaan hal qof oo kamid a banaanka loogama qaadan calooshaas oobadu banaanka taala waxaan rabnaa dadka ha loo naxo ummadda ha loo naxo sharciga ha shaqeeyo ballantii la qaada ha la oofiyo madax ra-iisul wasaaraha intuu tegay uu yidhi waa la qaadaa dadkan wixii daran waan qaadayn hal qofna lagama qaadan shalaan tegay aan soo booqday aniga marka waxaa muhiim ah madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka dadka shaqada uu u dhiiba waa inuu ku controolaa waa inuu isku controolaa
Een, een, adigoo aada u mahadsan waqtigaagan aan kaaga mahad celinayno ee aada noo hurtay Een, laba su-aal ayaan doonaya inaan raacsado oo ku saabsan arrimaha jubbooyinka magaalada kismaayo een, gaar ahaan jaamacaddii oo ka socday shirkii maamul sameynta deegaanada jubbooyinka waxaa lagu soo dhisay een, maamul looga dhawaaqay halkaasi uu madaxweyne ka noqonayo een, ee, ninka hore ee maamulka ku-meel gaarka ee dowladda soomaaliya ugu magacaawday axmed maxamed islaam axmed madoobe een, isla shalay gelinkii dambe haddana waxaa looga dhawaaqay isla gudaha kismaayo ee maamul kale oo ka madax banaan midkaas ee uu madaxweyne ka yahay barre aadan shire barre hiiraale een, waa maxay dareenkiina ku aadan horta deegaanada jubbooyinka mudane aad baad umahadsan tahay aniga waxaan kamid ahay xildhibaanadii tegay meesha ee shacabka rabitaankiisii waxa weeyaan waxaa ka xoog badiyey rag hogaamiye kooxeed ah ayaga wax in la doorta mooga ay wax soconayn aan wax walba in laga run sheegaa haboon aniga waxaan jeclahay wax walba inaan ka run sheego kolley shaqsiintay waxa weeyaan m- nimaa hadda waa lii doorta yiri dastuurkiisii anaa ahaaye waxaad i dooranayso uu yidhi dastuurkii uu sameeyey markii meesha aan tagnay oo aan dhahnay war waxaad rabtay sheeg ee uuna tusay waxay ahayd in sanduuq dhala wax ugu dooran lagu dooranayo shan boqol oo erga inay wax dooranayso waan la teliyey waxaan ku yidhi sh- shanta boqol oo ergada oo wax dooranayso oo sheegayso ee yaa hubo inay yihiin go- ee dadka soo jeeda jubbooyinkan sow kama fiicna in baarlamaankii iyo councilkii gobolka la dhiso oo een, een, dan iyaga ay wax doortaan Een, isku soo waduub wuxuu waxaa kaloo yidhi dowladda annaga aan ka tirsanahay waa dowlad federaal ah in dowlad goboleed la dhiso waa la rabaa laakiin haddana een, madaxweynahaynu waxaa doortay baarlamaan wax kasta oo aan dastuurka waafaqsaneen sax maaha xalaal noqon maayaan dastuurka federaalka oona haysano ayay wax walba oo noo dhismaaya ay waafaqayaan macnaheed saas oo marka si kastaba ha noqotay hadda waxaan maqlaya gacantaaga lagu aa lagu doortay shan boqol ah aa i dooratay uu yidhi sheekh axmed madoobe bari hiilaale xaafadiin degan ayaa liigu doortay uu yidhi nin kale oo oo musharaxiinta kamid ahay maanta uu madaxweynenimadiisa sheeganahaan maqlay koo kale oo een, een, isagana maanta uu ku dhawaaqa ugu yaraan labaatan madaxweynea kasoo baxay mar uu madaxweyne idh- idhaha ay ka taagan tahay dadkan waxa weeyaan een, ba- gobolada jubbooyinka inay wax u dhismaan annagaa jecel annagaa jecel inay wax u dhismaan waa waxaan een, ummaddii soomaaliyeed oo dhan ay xaq u leedahay way waxa weeye aniga waxaan ka tirsanaya guddiga arrimaha gudaha guddoomiye ku-xigeenaana ka ahay waxaan u tegay oo iigu weyneed waxaa weeyaan rabitaanka shacabka inaan aan soo arko shacabka soomaaliyeed way rabaan inay wax dhistaan laakiin waxaa waxa xureerinaya waxaa weeye dad aan dano iyo een, arrimo qaas ay u wato marka insha allahu taasna waan ka baxaynaa markii hay-adahayna ay noo wada dhismaan oo ay xoogeystaan laakiin maanta ma la dhihi karo wax baa dhismay
mudane xildhibaane horey een, ku dhawaad lixdan xildhibaan adigoo baad halkaas gaarteen een, idaacadahana waad la hadashay oo waxaad sheegtay in uu eh, shirkaasi waafaqsan yahay eh, dastuurka hadda waad dhaliileysaa maxay tahay isbedelka dhacay Maya.
ee shirkaasi sax- sax maaha fiir laba fays oo shirka soo maray fays dastuuray ku ansaxsadeen waan hayaa dastuurka waan ku siin karaa haddii aad iigu timaado eh, rugtayda Een, dastuurkii markii ay ansaxsadeen waxay yidhaahdeen ha la kala diro een, ergadii hore erga shan boqol ha la soo xulo argadii shanta boqol aheed waxaa la yidhi yaa soo xulaayo konton oday oo oday dhaqmeedya ah ayaa soo xulaysa kontonkii odayaa lagu xereeyey meeshaas guddoomiyey iska doorteen guddoomiye ku-xigeenay iska doorteen maalintaas ayaa shirkii wixii ka dambeeyey ayaa odayaasha lagala wareegay maal shirka bartaasuu ii taagan yahay aniga shirka wuu saxnaay siduu ku socday halkii uu taagan yahay odayaashii dhaqanka gacantooda ha lagu celiyo odayaashii ga- dhaqanka ha soo xulaana ergadii iyagoo deegaan ku salaynaya ha soo xulaana halkaasuu ii taagan yahay dhammaan afartan iyo shantii xildhibaan aan ku tagnin meeshaasuu u taagan yahay marka waxa waxa een, fayskii hore hadduu fiicnay waxay ahayd dadka wax soo xulaaya oo ama wax dooranaya in een, een, si cadaaladda loo qeybsado in si dadka ay raalli ka yihiin loo qeybsado inta la baxayaa liis lasoo qorayaa lir liiskan dadkan anay i dooranaya marka dad aan shirka markaas ku jirin waxay yidhahdeen anaga waaba nala doorta shirkan aan ku gara budan marka waxa waxaas oo dhan waxaa sax ah- ka ah shacabka soomaaliyeed rabitaankiisa kontonkii oday waa aqaan oo meesha lagu xereeyey ee laboorka lagu xereeyey ee talada lagala wareegay ee xoogga loo sheegay ee idaacadaha ka hadlay waad maqlayseen idinka ruuxin aniga uu shirka halkaas uu ii taagan yahay marjiciisa ha lagu soo celiyo markaa kadib aan ka wada hadlaynaa insha allah waxaa jiray in sida wararka hadda magaalada ku jira ay sheegayaan in dowladda soomaaliya ay u magacowday eh, deegaanada jubbooyinka maamullo ku meel gaar ah maalin dhoweedna diyaarad ayaa qaaday sida la sheegayo qaar ka tirsan iyagii eh, qaarkood waa la jiri dilay qaarkood weli waxay ku xaniban yihiin garoonkii qaarna waa ay kasoo baxsadeen oo nafsadoodii bay la soo baxeen wararkaasi maxaad kala socotaa maadaama aad tahay xildhibaan qaran Eh, waxaa la rabaa eh, horta marka ugu horeyso gobolka waa gobol soomaaliyeed hawadiisa cid xiri karta ma jirto amisom waxa weeyaan rabitaanka iyo baarlamaanka soomaaliyeed ka raalli ahaanshihiisay ku joogaan Een, odayaasha dhaqanka wixii political ah oo oo dad is haysta anigu hadda waxaa muhiim ah in een, xukuumadda ay xal u hesho laakiin inta aan ka warqabo dad siyaasiyiin ah oo iska soo horjeeda ayaa meesha loo diray keliyana waxaa laga filin karaa waa un dagaal haddii dadkaas soomaalida waxay tirahdaa laba awroo qooqan geel iskulama dayayo waxa weeyaan in amisom iyada nafteeda ay u baqday oy tiri nimankan haddii sii daysiin magaalada dagaalaa ka dhacaya waa wax suurtagal ah wixii gacanka hadal adduunyada sharciga ka jira international law waa jira sharciga oo xukuumadaa jirta oo noo degsan qofkii dembi gelaa dembigiisa lagu qaadaya tan maamul ay dawladda u samaysay anigu ma maqlin maamul ay dawladda u samaysay guddigii arrimaha guud ahaan nahay maamul u samaynta sharciyadooda gacantaan ku haynaa annagaa hadda ku kor shaqayno marka ma malaynayo inay dawladda samaysay idaacadahana kama maqlin inay dawladda wax ay samaysay waa mahadsan tahay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa deegaanada jubbooyinka maadaama hadda sida aad sheegtay ay soo dareen madaxweyneyaasha halkaasi lagu doortay dagaalna laga fila karo maadaama dad isdiidan meel ay la isugu geeyey oo meel ay isugu tageen mid walibana ciidan buu wataa waa maxay baaqaaga ku aadan maadaama aad kamid tahay xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka oo dadkaasi aad ugu baaqaysa ama dadka sheeganaya haatan inay madaxda u yihiin deegaanada jubbooyinka baaq kaliya ma ahayn waa u nasteexaynaya ummadaas reer jubbooyinka waa daalan yihiin ilaahay ha laga baqo allah subxaanahu watacaala ha laga baqo dadka shudada iyo dhibka ha laga daayo ninka siyaasi ahow qofka siyaasi ahow xaq waxaad u leedahay inaad xisbi furato xaq waxaad u leedahay in aad aad siyaasadda nagu aad ku loolantid oo tartan aad ku geshid xaq waxaad u leedahay in dadkaaga si nabada cod aad ugu raadsato xilligii qorigana wuu dhammaaday xilligii isdulunkana wuu dhammaaday waxay taagan tahay maanta qofka siyaasiga wuxuu wax ku noqonayaa codka shacabka marka shacabkana in la kasbado dadkaana dhibka laga daayo ilaahay iyo subxaanahu watacaala hayna loo noqday iyo iyo iyo iyo iyo iyo rabitaanka shacabkana taxgelin weyn la siiyo allah ha loo noqdo hana la toobad keeno waxaa weeyaan dembi weyn ayaa la galay dembi weyn aa la galay haddii hadda maanta nin qof walaalka ahoo taagan inaad ka been sheegto ay taagan tahay maalin dambena intaad dishaad ka been sheegaysaa marka waxaa weeyaan ilaahay ha laga baqo deriska adiga aad yeelanayso qofka deriska kula noqonayo adiga ma xulin kartid ee allah kuu xulayo dadkaas waa dad derisa waa weligoodna waa ahaanayaan walaalnimada hala dhowro derisnimadana hala dhowro wabilahi towfiiq aadaad umahadsan
aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamed nuur amiin wariyaha reediyo wardheer magaalada muqdisho oo wareysanayay xildhibaan daahir amiin jeeso oo kamid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa barnaamijka raadraaca ee reediyo wardheer ayaadna dhegeystayaal ku dhegeysanayseen wareysigaas guud ahaanna intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka raadraaca ee redio wardheer tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqabdamo xiise la nabaadiino